asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan isla soo gaarnay xilligii aan idiin soo gudbi jirnay barnaamijka dhacdooyinka dunida balse waxaan barnaamijka idinkugu bedelnay barnaamij gaar ah oo ciwaankiisu yahay sannad iyo sooyaal waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah ee ku soo dhowaada الدهر يومان قد صيغت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى أم عندكم خبر فالخطب سيان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دقيستي البرنامج كاره oo aan ugu magac darnay sanad iyo sooyaal kaasoo aan ku soo gudbinayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada barnaamijka waxaad ku maqli doontaan warbixinno iyo falanqeeno kala duwan waxaana nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkan gaarka ah
وقد نادت مكبلة أين الجياد أما في القوم فرسان قلنا الجياد أيا أختاه قد هزلت ما عاد يوردها الهيجاء شجعان waa hagaag mar kale kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena gaarka ee sanad iyo sooyaal haddii aanu ka hormarno maraykanka oo ah hormuudka dhibaatada ka jirta dunida waxaa sanadkan sii dhammaanaya ka dhacay dhacdooyin waaweyn iyo dhibaatooyin saameeyey bulshada ameerikaanka ah waxaana ka mid ahaa dab dibadbaxyo iyo khilaaf siyaasadeed heer la isku dayay in nolosha la dhaafiyo donald trump haddaba warbixin ku aadan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee saameynta lahaa kana dhacay gudaha maraykanka waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeena haashim cabdinaasir warbixintan waxaynu ku eegeynaa wax ka mid ah dhacdooyinkii ka dhacay dalka maraykanka tan iyo bilowgii sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga mid ka mid a musiibooyinkii soo maray dalka maraykanka sanadkan wuxuu ahaa dabkii halakeeyey dalka maraykanka gaar ahaan magaalada fisqiga iyo fasaadka ku caanbaxday ee los angeles ee gobolka californiya taas oo sidoo kale ay ku noolaayeen dadka ugu dhaqaalaha badan dalka maraykanka inkastoo maraykanku uu si guud taageero dhan weliba uu la garab taagan yahay yuhuudda haddana waxaa la sheegay in magaaladan yuhuudda dhaqaalo badan looga aruuri jiray si ay u gumaado muslimiinta reer falastiin dabka iyo duufaanada rabbaaniga ah ayaana waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobannaan qof oo amerikaan ah halka ay ku barakaceen dad ka badan saddex boqol iyo lixdan kun oo qoys waxaana ku gubtay in ka badan kun gurye sida ay soo tebiyeen tirakoobyo la xidhiira dabkii los angeles dabkan ka kacay los angeles ayaana noqday kii ugu khasaaraha badnay abid ee soo mara dalka maraykanka ah iyadoo khasaaraha maaliyadeed lagu qiyaasay inta u dhexaysa boqol soddon iyo shan bilyan ilaa boqol iyo konton bilyan dowladda maraykanka ah ayaana awoodi weysay inay bakhtiso dabka iyadoo isugu keentay waxay haysay oo debdemis ah sida diyaaradaha iyo gawaarida debdemiska ah loo isticmaalo waana ay u taag weysay taas oo keentay inay gurmad ka dalbato dowladaha caalamka
are exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH.
sidoo kale dabkan ayaa gubay oo basbeeliyo dhul baaxad leh iyadoo boqolaal higtar ay dambas ku noqdeen dabka ka kacay los angeles oo keliya maahan kuwa soo maray dalka maraykanka sanadkan sii dhammaanaya ee sidoo kale waxaa jiray dabeele iyo duufaanna xooggan oo khasaare badan u geystay dalka maraykanka dadka muslimiinta ah ayaana aad uga farxay musiibooyinka rabbaaniga ah ee ku habsaday dowladdan dulmiga u saaxiibka ah dhibaatooyinka joogtada ahna ka wada dhulalka muslimiinta ah oo ay soomaaliya ku jirto allaha oo aan mooganayn waxay falayaan daalimiinta ayaa dab guuraya ku salliday los angeles oo lagu tilmaamo magaalada labaad ee ugu hantida badan maraykanka marka laga yimaado new york marka laga hadlayo adduunka oo dhanna waa magaalada afaraad dunida ee ay ku nool yihiin dadka ugu taajirsan magaalada iyada ah xaafadaheeda ugu hodansan ayaa burburay kadib markii uu allah ku salliday dab aan kala joogsi lahayn oo ay wax ka qaban weysay guud ahaan awoodda iyo imkaaniyaadka dowladda maraykanka oo sheegato inay tahay tan ugu awoodda badan dunida dusheeda wuxuuna allah halkaas naga tusay intiqaamkiisa rabbaaniga ah ee adduun iyo aakhiro intaba aanay uga badbaadaynin daalimiinta qaala allahu tacaala qad makaru aladiina min qablihim faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi fakhara calayhim asaqfu min fowqihim فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وقال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون waxaan allah ka rajaynaynaa inuu yahuudda iyo nasaarada u labanlaabo ciqaabta iyo halaagga kana abaalmariyo xasuuqii ay kala kaceen walaalaheenna muslimiinta ah guud ahaan
ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لأمر ما تصر marka laga yimaado musiibooyinka rabbaaniga ah ee uu allaha ku salladay dowladdan dulmiga ku caan ka baxday waxaa jira khasaarooyin kale oo ay gacmahooda isugu geysteen dilka iyo dhaca ayaana joogta ka ah gudaha dalka maraykanka bilowgii sannadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa iskuday dil ka badbaaday donald trump madaxweynaha hadda talada haya xilli uu u sacyanayey inuu ku guulaysto kursiga uu hadda ku fadhiyo waxaana xilligaas soo baxayay warar sheegayay in iskudayga dilka ah ka dambeeyeen xisbiga dimuqraadiga ah ee uu tartanka kala dhexeeyey inkastoo ay iska diideen kuluglahaanshaha falka lagu qaaranjir rabay trump dhaawac ayaana xilligaas dhegta midig ka soo gaaray trump waxaana rasaasta la rabay in lagu dilo trump ku dhintay hal ruux oo ku sugnaa goobta uu khudbada ka jeedinayey halka laba kalena ay ku dhaawacmeen toogashada donald trump lagu dhaawacay ayaana waxa ay ka dhacday gobolka pennsylvania markii la dhaawacayay trump wuxuu jeedinayay hadalkan
to our country, probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you uh, want to really see something that's said, take a look at what happened.
trump markii uu ku guulaystay tartankii uu la galay haweeneyda kamaala harris ee ka socotay xisbiga dimuqraadiga islamarkaana noqday madaxweynaha dalka maraykanka wuxuu qaaday tallaabooyin mar kale jahawarar geliyey dalka maraykanka isagoo soo rogay amarro saamayn ku yeeshay nolosha dadka maraykanka tallaabooyinka oo trump qaadana waxaa ka mid ah canshuuraha lagu kordhiyey badeecadaha dalka maraykanka dibadda uga yimaada inkastoo uu markii dambe ka laabtay in ka badan toban dal oo uu sheegay in muwaadiniintoodu aysan imaan karin dalka maraykanka iyo sidoo kale tarxiilka uu sheegay in lagu samaynayo dadka soo galootiga ah taas oo ay ka dhasheen banaanbaxyo waaweyn oo gelgelay gudaha dalka maraykanka trump ayaana ku qasbanaaday inuu mar kale ka laabto go'aankiisii tarxiilka banaanbaxyadan ayaana meelaha ugu badan ee ay ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada los angeles ee gobolka california halkaas oo ay isugu soo baxeen kumanaan dad ah oo ka soo horjeeda siyaasadda trump kumanaan ciidamo ah ayuuna trump halkaa ku daadgureeyey isagoo sheegay inuu xorayn doono magaaladaas oo uu ku sheegay inay buux dhaafiyeen waxa ah oo ugu yeeray dad cadow ah oo u ula jeedo dadka soo galootiga ah intii ay socdeen banaanbaxyada maraykanka waxaa dhacay dilal kala duwan oo qaarkood lala xiriiriyey kuwo siyaasadaysan waxaana ugu weynaa dilka laba xildhibaan oo ka tirsanaa xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo lagu dilay magaalada minnesota halka xildhibaan kalena lagu dhaawacay dilalka xildhibaanada ayaana la sheegay inay ahaayeen kuwo siyaasadaysan dilkoodana ay ka dambeeyeen xisbiga talada haya inkastoo trump uu beeniyey inay wax luga ku leeyihiin dilkooda isagoo sheegay inuu cambaaraynayo dilkooda laakiin warar kale ayaa sheegay in xildhibaanada inta aan la dilin ka hor ay qorsheynayeen banaanbaxyo ka dhana siyaasadda trump dilka xildhibaanadan oo dhacay bishan dhammaadka ah ee dulxijo dhexdeeda ayaana mar kale bannaan ka keenay kala qaybsanaanta ka jirta gudaha dalka maraykanka tallaabooyinka uu trump qaaday intii lagu guda jiray sannadkan sii dhammaanaya waxaa ka mid ah safarkii uu ku tegay khaliijka carabta halkaas oo lacago balaayiin dollar ah uu kula soo wareegay trump ayaana safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu ku laabtay aqalka cad wuxuu ka bilaabay dalka sacuudiga oo si weyn loogu soo dhoweeyey halkaas sidoo kale maamulka al sacuud uu u saxeexay adduun lacageed oo gaaraya lix boqol oo bilyan trump ayaana isagoo ku faraxsan sida gacanta loogu geliyey lacagta muslimiinta wuxuu ka tegey sacuudiga wuxuuna safarkiisa ugu sii gudbay dalka qatar halkaasoo sidoo kale loogu sameeyey soo dhoweyntii sacuudiga la mid a ama ka sii daran qatar ayaana trump ku wareejisay balaayiin dollar isagoo dhooshaka qoslaya ayuuna u sii jihistay dhanka imaaraadka carabta oo si la mid a sidii sacuudiga iyo qatar loogu soo dhoweeyey wuxuuna halkaas sidoo kale kula wareegay balaayiin dollar xilli ummad badan oo muslimiin ah ay wajahayaan dhibaatooyin dhaqaale darro haba ugu sii darnaadeen muslimiinta reer falastiin ayay xukaamta maqaarsaarka ah xoolihii muslimiinta u gacan gelinayaan cadowga islaamka trump markuu aruursanayo dhaqaalaha muslimiinta wax ixsaan ah ugama hayo bal wuxuu u arkaa inuu xaq u leeyahay maadaama uu meesha ku hayo maamulada ka dhisan khaliijka carabta oo uu ka difaaco dadka muslimiinta ah ee doonaya in la iska dulqaado xeryaha gumaysiga iyo kuwa ku daaban si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa wajahaya kala qaybsanaan siyaasadeed taas oo ka sii dartay tan iyo markii cajuuska trump dib loogu doortay inuu hogaamiyo dalkaas
والعداء الامريكي للمسلمين يكاد يشمل العالم الاسلامي كله وانظر الى العراق من التي دمرتها تدميرا واسلمتها للروافد الصفويين انها امريكا وانظر الى ايران الصفويه الرافضيه من التي تتواطا معها في العراق والشام وافغانستان واليمن وانظر الى جزيره العرب من تسرق بترولها ومن سلطت عليها الاسره الفاسده المجرمه التي كشفت عن وجهها القبيح في محاربة الإسلام والمسلمين والتعاون مع إسرائيل إنها أمريكا وانظر إلى مصر من التي تدعم النظام المرتد الفاسد المجرم المنحط العميل لإسرائيل فيها إنها أمريكا وانظر إلى فلسطين من زعيمة المجرمين في اغتصابها إنها أمريكا وانظر إلى مغرب الإسلام من التي ربت ومولت وجهزت السفاح المنحط حفتر فيها انها امريكا ومن التي تدعم النظام المجرم الكسيح في الجزائر وتسرق ثرواتها انها امريكا ومن التي تشكل مع فرنسا حلفا صليبيا لقتال المسلمين في الساحل والصحراء وغرب افريقيا انها امريكا وانظر ايها المسلم الغيور على دينه الى الصومال وشرق افريقيا المسلم من التي تحول دون قيام شريعه الاسلام فيها ومن التي تنفق على قوات الغزو الصليبيه فيها وتشاركها بمخابراتها واموالها ومعلوماتها ورجالها انها امريكا قولوا لأمريكا لغير الله لن نركع نجاهد في سبيل الله لم نخضع ولن نخشع إلى أن يحكم الشرع له ندعو له ضربت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag mid ka mid ah dhacdooyinkii saameynta lahaa ee ka dhacay dunida sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waa dilwadareedkii loo geystay hogaamiyeyaashii ugu sarreeyey ururka shiiciga ah ee xisbullah haddaba sidee ayay u dhaceen howlgalladaas saameyn noocee ah ayaana ka dhashay waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen cabdiraxmaan badir oo falanqeynaya qodobkan waad mahadsan tahay walaalka yaasir cabdulaahi mid ka mid a dhacdooyinkii ugu cuslaa ee uu martigeliyo sanadkan inaga idlaanaya kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriga waa axdaas isxigxigta oo ka dhacday mandiqada loo bixiyey bariga dhexe kuwaas oo ku habsaday hal urur saameyn ballaaranna ku reebay gobolka inkastoo dhacdooyinka ay kala tagsanaayeen haddana waxay ku wajahanayeen hal daraf waxayna xaqiijiyeen hal natiijo oo ah in dhinacii ku dhacayeen uu taagdareeyey sidoo kalena ay hoos u dhacday saameyntii ballaarneyd ee uu ku lahaa mandiqadda ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullaahi ka dhaqdhaqaaqa dalka lubnaan waa mid ka mid ah ururada taabacsan dowladda shiicada ee iiraan islamarkaana lagu tiriyo ururada garabka u ah kuna matala dowladda iiraan gobolka bariga dhexe sanadkan aynu oga dhignayd ururkaasi mid madow kadib markii uu waayey qaar badan oo ka mid ah hogaamiyayaashiisa safka koowaad iyo kaabayaal badan oo muhiim u ahaa kadib muddo ku dhow soddon sano oo ururkan ku xooganaa dalka lubnaan maamulka yuhuuddan ay kala dhexaysay diriir xoogan oo uu dhowr jeer ku itaal roonaaday xisbiga kiyaanka sahaynada ayaa sanadkayna dhaafay gudihiisa dharbaaxooyin xoogan ku hubsaday dhabannada ururka isku magacaabay xisbullah dharbaaxooyinkaas ayaana xisbiga weydaariyey dhaqdhaqaaqyo badan oo uu ku lahaa mandiqadda wixii ka dambeeyey hanaqaadkii howlgalkii guulaystay iyo duufaanul laksa ururka shiiciga ee xisbullah iyo maamulka yuhuudda ayaa meel dhow iska arkay bilihii ugu horreeyey ee uu dagaalka khazabilowga ahaa ayuuna hogaamiyihii la dilayey ururka shiiciga ah ninka lagu magacaabo xasan nasrullah cilaamiyey in dagaal toosa ay la gali doonaan kayaanka gumaystaha ah kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa magaalada bayruud ee caasimadda u ah dalka lubnaan gaar ahaan daaxiyada koonfureed ee saldhigga u ah ururka isku magacaabay xisbullah wuxuu ka fuliyey dhowr howlgal kuwaas oo ku beegsaday saraakiil muhiim u ah xisbullah dhankiisa ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa had iyo goor warbaahinta u marinayay kayaanka gumaystaha yuhuudda hadallo goodis ah iyo tasriixaad ay madaxda xisbullah ku sheegayeen in ay dagaal toosa ku qaadi doonaan kayaanka gumaystaha yuhuudda howlgallo dhowra oo loo adeegsaday diyaaradda daronisa iyo sawaariikhda dheereeya ayuu ururka isku magacaabay xisbullah xiliyo kala duwan ku beegsaday xarumo raacsan maamulka yuhuudda oo ku yaala deegaanada uu gumaysiga ku haystay ee waqooyiga falastiin saraakiil ay jegadoodu sarrayso askar tiro badan iyo agabyo milatari ayuu ku waayey maamulka yuhuudda weeraradii ka dhanka ahaa ay ku beegsanayeen xoogaga isku magacaabay xisbullah ee ka dhaqdhaqaaqa dalka lubnaan sida tooska ahna ugu xidhan dowladda shiicada ee iiraan wixii intaa ka dambeeyey kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa bilaabay inuu howlgallo xoogan oo si weyn loo soo maareeyey uu ku beegsada madaxda iyo hogaamiyaasha indhaha u ah ururka isagoona dabacan ka amba qaadaya xooga sirdoon taariikhdu markay ku beegneed afar iyo labaatanka bishii koowaad ee sanadkan naga sii dhammaanayay kun afar boqol afartan iyo lixdii jiriga dhanka kalena ku beegneed soddonka bishii toddobaad ee sanadda labada kun afar iyo labaatanka kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa weerar qorshaysan oo ay diyaaradiisa ka fuliyeen daaxiyada koonfureed ee magaalada bayruud waxay ku dileen fu-aad shukri oo ka mid ahaa hogaamiyaasha ugu sarreeya ee ururka kadib dilkii hogaamiyahaasi muhiimka u ahaa ururka xisbullah ee fu-aad shukri xogayihii guud iyo xasan nasrullah ayaa warbaahinta ka soo muuqday isagoona sheegay inuu ururka geli doono marxalad cusub oo ay si toosa isku fara saari doonaan kayaanka gumaystaha yuhuudda ah dilkii fu-aad shukri kadib ururka xisbullah waxba kama bedelin qaabdagaalkiisii kala dhexeeyey maamulka yuhuudda saddex toddobaad markii ka soo wareegatay goodiskii xasan nasrullah iyo dilkii fu-aad shukri maamulka yuhuudda ayaa mar kale duqeyn ku ekeeyey goob ku taala magaalada caasimadda ee beyruud weliba daaxiyada koonfureed halkaas oo bayaan ka soo baxay ciidamada yuhuuddu ku tilmaamay inay yaaleen waxyaaba halis ku ah nabadda yuhuudda ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ayaa dhankiisa saacad kadib markii uu bayaankaas ka soo baxay maamulka yuhuudda wuxuu weerar loo adeegsaday toban sawaariikh ku qaaday deegaanka aljaliil iyo caka halkaasoo ay sawaariikhdaasi ka geysteen khasaarooyin kala duwan taariikhda hijiriga markii ay ku beegneed afar iyo tobanka bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriga maamulka yuhuudda ayaa weerar dhagaraysan ka fuliyey gudaha dalka lubnaan kaasi oo haynaalada beejarka ee lagu wada xidhiidho uu ku qarxiyo kumanaan qofood oo sitay badankooduna raacsanaa ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah warbaahinta ayaa maalintaasi xaqiijisay in weerarkaas teknolojiyadeed ay fulisay yuhuudda ay ku dhinteen saddex qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan laba kun toddoba boqol iyo konton qof weerarkan ayaana si xoogan u saameeyey xisbiga isagoona qalqal iyo walaac ku dhex baayiyey hoggaankiisa maalmo kadib markii uu maamulka yuhuudda fuliyey qaraxyadii beejarka taariikhda hijirigan ayay ahayd afar iyo labaatanka bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix dhanka miilaadiyadan ay maraysay toddobiyo labaatanka bishii sagaalaad sanadka labada kun afar iyo labaatanka maamulka yuhuudda ayaa beegsaday xaruntii ugu weyneed ay ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah ay ku lahaayeen xaafadda koonfureed ee magaalada bayruud xilli weliba xaruntaasi god hoosteeda ka qodan uu kulan muhiima uga socday hoggaanka ururka xisbullah isla markiiba maamulka yuhuudda ayaa sheegtay inuu dilay hogaamiyihii ururka xisbullah ninka lagu magacaabo xasan nasrullah oo talada xisbigaasi hayay laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan labadii ilaa dabyaaqadii labada kun afariyo labaatanka iyo hogaamiyaal kaloo nasrullah ku welinayay kulanka duqayntan wax badan ka bedeshay habsami socodka ururka xisbullah ayuu kayaanka gumaystaha yuhuud u adeegsaday gantaallo culus iyo banbooyin duleeliyo dhulka oo diyaaradaha f soddon iyo shan ay la dhaceen goobtii uu ku jiray xasan nasrullah howlgalkan duqaynta ay fuliyeen diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa waxaa ku dhintay lix ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen ilaa sagaashan ruux oo kale bayaan isla duqayntaa kadib ka soo baxay ciidamada yuhuudda ayaa lagu sheegay inay howlgalkaasi ku dileen xasan nasrullah hogaamiyihii guud ee xisbiga cali karki hogaamiyihii jabhadda koonfureed ee taabacsaneed ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah iyo cabaas neel farshaan oo ka tirsanaa saraakiisha ilaalada kacaanka iiraan maalmo kooban kadib haddana ciidamada yuhuudda ayaa iclaamiyey inay dilin nin lagu magacaabo hashim safiyudiin oo ahaa ku-xigeenkii xasan nasrullah laguna waday inuu talada ka dhexlo iyo nin lagu magacaabo abuucali oo lagu tilmaamay garabka midigii nasrullah siddeed iyo labaatankii bishii saddexaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga kuna beegneed kooda bisha tobanaad ee sannadda labada kun afar iyo labaatanka markii uu maamulka yuhuuddu beegsaday hoggaankii ururka isku magacaabay xisbullah qaar ka mid a ciidankiisana ku qarxiyey aaladihi ay ku wada xidhiidhayeen ciidamada kayaanka gumaystaha yuhuudda ayaa gudaha u soo galay dhulka lubnaan maamulka yuhuudda ayaana iclaamiyey in ciidankiisa ay halkaa u aadeen howlgal kooban oo xagga dhulka ah soddon iyo saddex maalmood oo ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda gudaha dalka lubnaan ayay xogaga ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kala hortageen iskacaabin adag oo ciidamada yuhuudda looga dilay saraakiil tiro badan iyo askar boqolaal ah walow markii dambe ay ciidamada yuhuudda halkaasi oga baxeen heshiis uu maamulka yuhuudda soo qortay ضربت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag dhacdooyinka aadka loo xasuusto ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa ka mid ah dagaalka bakistan iyo hindiya dilkii loo geystay gaalkii ku canbaxay gubidda musxafka qur-aanka kariimka geeradii baadariga nasaarada iyo arrimo kale haddaba warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen cabdifataax faarax الشرطة السويدية سحبت الحماية مني
dhacdooyinkii dhacay sanadkan idlaadeen xusi karno waxaa ka mid ah habeenimadii arbacada sagaal iyo labaatanka rajab sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka waxaa lasoo afjaray salwaan mumiko oo u dhashay dalka ciraaq isagoo leef ugu jira barta tiktok halkii uu sanadii laba kun saddex iyo labaatanka ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka weliba isagoo aflaga deynaya diinta islaamka mumiko ninkan ku caanbaxay gubista kitaabka qur-aanka kariimka iyo cayda islaamka ayaa waxaa laga toogtay madaxa xilliga madaxa laga tooganayay waxaa la sheegay inuu aflagaadeynayay islaamka muslimiinta iyo nebi maxamed nabadgelye ee naxariisi korkiisa ahaatee salwaan mumiko soddon iyo sideed jir ahaa una dhashay dalka ciraaq qaab qaxooti ahaana ugu sugnaa dalka sweden ayaa dhowr jeer gubay kitaabka qur-aanka kariimka isagoona baraha kala duwan ee internetka ku baahin jiray naciibkiisa diinta islaamka iyo muqadasaadkeeda ilaa haddeer lama shaacin ruuxa sida rasmiga u fuliyey toogashada lagu qaarajiyey mumiko waxaana xilligaasi baraha kala duwan lagu baahiyey qaabka dilkiisa booliska sweden oo xilligaasi hadlay ayaana dhanka kala sheegay inay hayaan ilaa shan ruux ay ku tuhmayaan inay iyagu ka dambeeyeen howlgalka walowsan aysan ku hayn caddeyn buuxda salwaan mumiko ay muslimiinta ugu jireen baadigoobtan iyo markii uu la soo ifbaxay gubista kitaabka qur-aanka iyo cayda muqadasaadka islaamka balse allah ayaa ugu dambeyn ka horleexiyey ummadda islaamka sababayna in isagoo dhiiggiisa dhex jiif ah ay u yimaadaan warbaahinta kala duwan ee caalamka تكفي الظالم أنا نسل زيد والمثنى إن أهنا ما استكنا عزة فينا وسؤدة
أعلن الفاتيكان وفاة بابا الفاتيكان السابق الألماني بنديكتوس السادس عشر وذلك بعد تدهور صحته بداية هذا الأسبوع intii lagu guda jiray sanadkan idlaaday waxaa geeriyooday aroornimo hore maalin isniina saddex iyo labaatankii shabaal sanadkan dhammaaday kun afar boqol lix iyo afartanka boob faranse baadarigii uu sareeyey madhabta katoliga ee diinta kiristanka war ka soo baxay kiniisadda fatikaanka ayaa lagu sheegay geerida baadarigii kiniisadda ruma ninka lagu magacaabi jiray boob faransa oo xilligaa la ildarnaa xanuuno soo ritay baadariga geeriyooday sanadkan idlaaday dabayaaqadiisii oo siddeetan iyo siddeed sano jir ahaa ayaa waxa uu laba iyo tobankii sano lasoo dhaafay ahaa baadariga kiniisadda fatikaanka bilooyin ka hor geeridiisa ayuu baab faransa xanuunsanayay iyadoo marar uu warbaahintu ka soo muuqday laga dareemayay xaaladiisa liidata ee dhanka caafimaadka صاحبه داخل الغار والفاتيكان الكافرة خس ديره سلط عليها sanadkan dhammaaday ee kun afar boqol lix iyo afartanka waxaa ka mid ah dhacdooyinka aan xusi karno dagaal dhex maray indiya iyo baakistan labadan dal oo ku hubaysan hubka nucleerka tan iyo sanadkii kun afar boqol sideed iyo tobankii hijiriga ayaa sanadkan idlaaday martigeliyey xiisad xoogan oo dhanka kalena cabsi iyo feejignaan sare ku abuurtay waddamada caalamka xiisadda indiya iyo baakistan ayaa sabab u ahayd talaado afar iyo labaatankii bishii shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka weerar lagu qaaday dalxiisayaal ku sugnaa qeybta indiya ee kashmiir kaasoo lagu dilay lix iyo labaatan ruux waana dhacdadii ugu dhimashada badnayd muddo sannado ah oo ka dhacda gobolka kashmiir intaasi kadib indiya ayaa xirtay xuduudka ugu weyn ay la wadaagto baakistan waxayna erisay diblomaasiyiinta baakistan iyadoo soo kale hakisay heshiis taariikhi ah oo ku salaysnaa qaybsiga biyood iyadoona weerarka ku eedeysay waxay ugu yeertay kooxo mintidiin ah oo saldhigyo ku leh baakistan kuwaasi oo ay sheegtay new delhi inay ka dambeeyeen weerarkan islamabaadna ay u fududaysay waxayna indiya arbacadii shan iyo labaatankii shabaal sanadkan idlaadee kun afar boqol lix iyo afartanka duqaymo diyaaradeed ku qaaday bartilmaamidyo ay ku sheegtay inay yihiin xarumaha argagixisada ee baakistan iyadoo weerarkaasi ay baakistan ku sheegtay mid lagu beegsaday dad rayid ah oo ay caruur ku jiraan wakhtigaasi dhanka bakistan war ka soo baxay ayayna isaga bariyeeshay kuluglaanshaha weerarka lagu dilay dalxiisayaasha iyadoona cambaaraysay weerarka uga yimid indiya ay ku beegsatay dadka rayidka goobaha indiya beegsatayna ay yihiin dhulkeeda aysan ahayn xarumo argagixiso waxayna ballan ku gashay inay aarsan doonto bakistan ayaana jawaabteedii ugu horreysay noqotay inay soo rido shan diyaaradaha dagaalka oo ay leedahay indiya una farsameeyo faransiiska walow ay niyu delhi beenisay mar kale ayay bakistan haddana soo riday soddon diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn oo darooniska uu soo saaro maamulka yuhuudda khamiistii lix iyo labaatanka shawaal dagaalka ayaana sii xoogaystay dhanka new delhi ee indiya war ka soo baxay xilliga ayaa lagu sheegay inay burburisay goobo iyo saldhigyo ciidan balse bakistan ayaa qaaday weerar rogaal celis ah oo la sheegay in lagu burburiyey nidaamka difaaca hawada indiya iyo goobo kale oo militari indiya ayaa sheegtay isla maalinta inay ka hortagtay weeraro uga yimid islamabad oo lagu beegsan rabay goobo militari walow ay islamabad beenisay ciidamada cirka ee indiya ayaa maalin jimcaah toddobiyo labaatankii shawaal sanadkan dhammaaday sheegay in bakistan ay soo furtay saddex boqol ilaa afar boqol oo diyaaradood oo aan duulyo lahayn kuwaasi oo lagu bartilmaamisay saldhigyo militari oo ku yaala ku dhowaad saddex iyo labaatan goobood oo xadka galbeed ah waxaa kaloo uu sheegay wakhtiga taliya ku-xigeenka ciidanka cirka fiyo mika singa ah in qaar badan oo ka mid a darooniskaasi la burburiyey iyadoo la adeegsanayay habab toos ah iyo kuwa aan toos ahayn dhanka bakistan afhayeenka ciidamada bakistan jenaraal axmed shariif ayaa si adag u beeniyey sheegashada indiya ugu yaraan hal burbur daroon anatus si aad u caddayso eedeynta ayuu yidhi isagoo warbaahinta la hadlayay jimcihii toddobiiyo labaatankii shawaal sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka shariif wuxuu intaasi ku daray in bakistan laba maalin gudihii soo riday toddobaatan iyo toddoba diyaaradood oo weerar ah kuwaasoo dhammaantood la burburiyey burburkooduna ay ururiyeen ciidamada bakistan wax kastoo ay soo direen anagu waxaan ka dhigi doonaa burbur ayuu yidhi xilliga afhayeenka ciidamada bakistan oo beeninayay sheegashadii indiya wakhtigaasi indiya waxay gashay marxalad jahwareer ah maadaama islaamabad la soo bambaxday wax indiya aysan filanaynin cabsida ayaa soo kale ku baahday dalka indiya waxayna gashay xaalad cakirnaan ah gobollo badan oo waqooyi iyo galbeed ka xiga indiya oo ay ka mid yihiin bunjaab rastaan iyo kashmiirta ay indiya maamusho kuwaasi oo xiray iskuullada iyo xarumaha waxbarashada muddo laba maalmood ah wasaaradda duulista rayidka ee indiya ayaa sheegtay in duulimaadyadii laga fulinayay in ka badan labaatan garoon oo diyaaradood oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka dalka la joojiyey saamaynta dagaalka ayaa si weyn looga dareemay suuqyada saamiyada indiya iyadoo ayse soo taraysay cabsida laga qabo dagaal militari madaxda caalamkuna ay ugu baaqayeen labada dal inay isdejiyaan madaxweyne ku-xigeenka maraykanka jili fense ayaa sheegay waxaan samayn karno waa inaan isku dayno inaan ku dhiiragelino inay dejiyaan xiisadda balse kama qaybgeli doono dagaal aan waxba naga qusaynin oo aysan jirin meelaan uga talino ayuu fansi ku yidhi wakhtigaasi waraysi uu siiyey fox news intii uu socday loolanka labada dal ee indiya iyo bakistan ayay dowladaha ugu tunkoween caalamku waxay ahaayeen kuwo kala taageerayay indiya iyo bakistan maraykanka ayaa isagoo siyaasad ka dhex raadinaya dilka dalxiisayaasha ku raacay mowqifkii indiya wuxuuna horseeday inay sii kululaato xiisadda isla markii uu dhacay weerarkaasi ficilkii indiya iyo jawaabtii bakistan ayuu maraykanku waxa uu si deg dega u cambaarayay dowladda bakistan taasoo muujisay in washington ay si dhawa u garab taagan tahay indiya gaar ahaan marka leego danaha ay wadaagaan dhanka kale shiinaha ayaa si cad u taageeray bakistan isagoo si adagay u cambaarayay duqaynta militari ee indiya ku qaaday bariga bakistan sidaasi si lamid a turkiga ayaa la saftay bakistan wuxuuna si gaara ugu deeqay diyaarado aan duulyo lahayn kuwaasi oo la rumaysan yahay inay door muhiima ka qaateen isdifaaca ciidanka bakistan faransiiska yuhuudda iyo maraykanka ayaa iyaguna ahaa quwadaha ka taageerayay indiya dhinaca hubka iyo tiknolojiyadda xiisad waliba oo u dhexaysa indiya iyo bakistan markay cirka isku shariirto ayay muujisaa sida ay colaadda labada dal u saameynayso nidaamka juqraafideed ee caalamka awoodda labadan dal ee ay leeyihiin ayaa ka dhigaysa xiisad kasta oo ka dhex qaraxda mid halis ugu jirta inay deg deg isugu beddesho dagaal baaxad leh oo aan xuduud lahayn trump ayaana noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee shaaciya heshiis deg deg ah oo ay gaareen indiya iyo bakistan wuxuuna soo dhoweeyey heshiis xabad joojin ah ee dalalka dariska ah indiya ayaana warka trump fajac ku noqday maadaama ay ka filinaysay garab istaag si ugu loogo bakistan wuxuu baraha bulshada ku baahiyey in labada dal ay ku heshiiyeen xabad joojin deg deg ah si buu yidhi meesha looga saaro cabsida laga qabo dagaal siibaaha
Now, it's been just over a week since Air India Flight 171 crashed into a building just moments after takeoff, killing 241 people on board, sparing a lone.
sidoo kale dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka waxaa ka mid ah maalinnimadii khamiista lix iyo tobankii dilxaja sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka diyaarad rakaab oo ay leedahay dowladda indiya ayaa ku burburtay gudaha dalkaasi daqiiqado kadib markii ay ka kacday garoon caalami ah oo ku yaala magaalada axmedbaad ee waddanka indiya diyaaraddan ayaa ku sii jeeday dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada caasimadda u ah london waxaana saarnaa laba boqol afartan iyo laba qof oo xilligaa warbaahinta indiya ay sheegeen inay geeriyoodeen balse si kadis ah afar maalin kadib laga soo dhex saaray ruuxa keliya ee ka badbaaday diyaaraddaasi sida laga soo xigtay dadka khubarada ku ah majaalka duulista daqiiqado kadib markii ay diyaaraddu ka hadhay garoonku waxay wajahday culays weyn oo ku aadan sii wadida duulimaadka wasiirka arrimaha gudaha indiya ayaa xilligaasi sheegay in diyaaradda oo u muuqatay mid ku dhibtoonaysay inay kor u kacdo qadarkii loogu talagalay inay hawada gasho ay haddana siday boqol tan oo shidaal ah xilligii ay ka duulaysay garoonka diyaaradaha ee magaalada axmebaad maamulka duulista ee indiya ayaa wakhtigaasi sheegay in laga soo wacay qolka laga hago diyaaradaha isla markii ay diyaaraddu duushay balse aysan jirin wax jawaab ah oo ka soo baxday diyaaradda iyadoo aan la ogeyn waxa ku kalifay baaqaasi balse qofka keliya ee ka badbaaday diyaaraddii burburtay ayaa warbaahinta indiya u sheegay inuu maqlay jug aad u xoogan xilli ay diyaaraddu ku dhibtoonaysay inay hawada gasho لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag mid ka mid a dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii galbanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waa duulaanka xagga cirka ee reer galbeedka iyo yahuudda ku qaadeen deegaanada ay yemen ka maamulaan kooxda xuutiyiinta haddaba waxaan soo dhoweynayaa walaalkeena muxsin xasan oo inoo soo gudbinaya falanqeyn ku aadan dhacdadan iyo saameynta ay reebtay waad mahadsan tahay walaalka marka laga hadlaya dhacdooyinka waaweyn ee uu sanadkani martigeliyey waxaa sheegan oo aanan marnaba laga tegi karin weeraradii ay isweedaarsanayeen kooxda xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen oo dhinac ah iyo dowladaha galbeedka oo ay horboodayaan maraykanka iyo ingiriiska oo dhinaca kale ah tan iyo inta uu kayaanka gumaystaha ah duulaanka cadowtooye gudaha oogu galay marinka go'doonsan ee ghaza diyaaradihiisa dagaalka dabaabaadkiisa iyo ciidankiisana ay bilaabeen in ay gumaadaan muslimiinta marasta ah ee halkaasi ku go'doonsan waxaa caalamka ka hanaqaaday baraarug hor leh oo ka dhan ah yahuudda iyo gardarrada ay ku hayso muslimiinta reer filistiin arrintan ayaana wax badan ka beddashay ra'yulcaamka dunida markii uu maamulka yahuudda daaha ka qaaday wejigiisa wuxuushnimo waxa uu kayaankan dhiciska ah martigeliyey daad cunaqabatayn collaytan iyo ka soo horjeedsasho ah kuwaasi oo oga imaanaya bulshada xorta ah ee ku nool caalamka iyo qaar ka mid ah maamulada iyo kooxaha ka jira dunida kooxda xuutiyiinta ah ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen islamarkaana taabacsan dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa safka hore soo gelayso marka laga hadlaya jihooyinka colaadda iyo cunaqabataintaba ku iclaamiyey kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda waxa ay xuutiyiintu ku dhawaaqeen bilowgii dagaalka ghaza in ay maraakiibta iyo doonyaha ganacsi ee yahuudda aanay soo mari karin marinbiyoodka baabulmandab khaliijka cadmeed iyo si guud badda cas iyagoona ku dhawaaqay cunaqabatayn rasmi ah oo ay ku soo rogeen baabulmandab taasi oo ka dhan ah masaalixda yahuudda iyo reer galbeedka tabantaabiyo durbadiiba waxa ay xuutiyiinta badda cas ka bilaabeen in ay fuliyaan go'aankoodii cunaqabataynta ahaa ee ay ku dhawaaqeen iyagoona bilaabay in ay bartilmaameedsadaan markab weliba iyo doon kaste oo ay leeyihiin dowladaha galbeedka ee tabantaabiya yahuudda iyo kayaanka gumaystaha ah kooxda xuutiyiinta ayaa beegsaday maraakiib iyo doonyo ku wajahnaa dhanka kayaanka sahyuuniga ah oo gooshayay biyaha badda cas iyagoona qaar kale oo doonyo ah afduubtay sida doonta galaxy laydar oo ay afduubteen kooxda xuutiyiinta xilli hore bishii afraad ee rabiicul awal ee sanadkan inaga sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda kooxda xuutiyiinta ayaa waasicisay howlgalkoodii ka dhanka ahaa maraakiibta yahuudda iyagoona sheegay in ay beegsan doonaan doon weliba iyo markab kaste oo ku wajahan dhanka yahuudda ciddii dooniba ha lahaatee maraakiib tiro ah iyo doonyo militari ayayna gudaha badda cas ku beegsadeen in ka badan boqol sagaashan iyo lix doon iyo markab ayay beegsadeen kooxda xuutiyiinta kuwaasi oo ay lahaayeen maraykanka iyo yahuudda amaba ku sii wajahnaa dhanka maamulka yahuudda sidaba ay qorayaan wakaaladda anadol agency iyo kanaalka alcarabiya aljadiid kadib markii ay xuutiyiinta ballaariyeen beegsigoodii ka dhanka ahaa maamulka yahuudda ayna sii xoojiyeen cunaqabatayntoodii ka dhanka ahayd marinbiyoodka baabulmandab khaliijka cadan iyo guud ahaan badda cas waxaa dhankooda isbahaysi ka kooban dhowr dowladood ku dhawaaqay dowladaha maraykanka iyo ingiriiska taxaalufkaasi oo ay ku sheegeen in lagula dagaalamayo xuutiyiinta laguna soo furanayo doonyaha ay gacanta ku hayaan looguna gargaarayo maamulka yahuudda ee isirsifaynta kula kacaya muslimiinta reer filistiin sidaba ay caddeeyeen madaxda galbeedka ee isbahaysigaasi ku dhawaaqday isbahaysigan loogu magacdaray ilaaliyaha barwaaqada ayay dowlado tiro ah oo ay ugu muuqdaan maraykanka ingiriiska holland denmark iyo kanada ayaa si toos ah u saldhigtay gudaha badda cas si looga hortago beegsiga xuutiyiinta ee ka dhanka ah masaalixda yahuudda iyo reer galbeedka wixii intaasi ka dambeeyey dagaal toos ah ayaa ka dhex qarxay xuutiyiinta iyo maraykanka diyaaradaha maraykanka ayaa bilaabay in ay duqaymo culus ka geystaan gudaha dalka yemen kooxda xuutiyiinta ah ayaa dhankeeda u qalab qaadatay in ay iska caabiso maraykanka ayna ka soo rido diyaaradaha uu ku soo weeraray haddii aynu milicsanno duqaymihii oogu cuslaa ee uu maraykanku ka geystay dalka yemen iyo falcelinadii ay xuutiyiinta ku beegsanayeen masaalixda maraykanka iyo howlgalladii ay ku soo ridayeen diyaaradihiisa dagaal ee dhacay sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda waxaa laga xusi karaa oo ugu weynaa maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya ayaa silsilad duqaymo ah oo xooggan waxa ay ku qaadeen dalka yemen intii u dhexaysay soddonkii bishii lixaad ilaa toddobiiy tobankii bishii toddobaad ee sanadkan inaga sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda sidoo kalena waafaqsan dhanka miilaadiyada labiiy tobankii bishii janawari ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ilaa toddobiiy tobankii bishii janawari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaalooyinka sancaa oo caasimadda yemen ah alxudayda taciz albaydaa iyo sacdah ayaana ah magaalooyinka ugu badan ee uu maraykanka ku beegsaday duqaymihiisa inta uu dalka yemen ka waday howlgalladiisa dhanka cirka ah toddobiy labaatankii bishii sideedaad ee sanadkan sii idlaanaya ilaa afartii bishii sagaalaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda maraykanka iyo ingiriiska oo iskaashanaya ayaa duqaymo xooggan la dhacay goobo ku yaalay magaalooyinka alxudayda iyo sancaa oo ay ku sheegeen in ay lahaayeen kooxda xuutiyiinta labiiy tobankii bishii sideedaad ee isla sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda diyaaradaha duuliyola-aanta ah ee maraykanka ayaa duqaymo ooda ooga qaaday deegaano ay yemen kaga sugan yihiin kooxda xuutiyiinta oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee sancaa labaatankii bishii sagaalaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada diyaarado raacsan maraykanka iyo ingiriiska ayaa dalka yemen ka fuliyey ilaa saddex iyo toban duqayn oo ay ka geysteen magaalada alxudayda ee dalka yemen halkaasi oo ay dowladaha galbeedka sheegeen in ay xarumo waaweyn oo keed hubeed ah ku lahaayeen kooxda xuutiyiinta ah ee raacsan dowladda iiraan dhankooda kooxda xuutiyiinta ah ayaa maalinkaasi warmurtiyeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in duqaymahaasi ay geysteen maraykanka iyo ingiriiska aanay beegsan xarumo ciidan balse ay baabi'iyeen dad shacab ah ayna ku dhinteen lix iyo toban qof halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa soddon iyo shan kale kooxda xuutiyiinta ayaa iyagana dardargeliyey howlgallo ay iskaga caabinayaan duqaymaha maraykanka iyo dowladaha garab socda ee ay ku beegsanayeen deegaanada ay ku sugan yihiin waxaana intii lagu guda jiray sanadkan sii idlaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda ay kooxda xuutiyiinta ah beegsadeen doonyo dagaal oo ay wateen taxaalufka uu horkacaya maraykanka iyagoona soo riday diyaarado aad u tiro badan oo maraykanka qiimo xooggan oogu fadhiyey warbixin ay dhowaan soo saartay shabakadda fox news ee ameerikaanka ah ayaana daaha ka rogayso in maraykanka kob iyo labaatan diyaaradood looga soo riday dalka yemen intii uu ku guda jiray duulaankiisa ka dhanka ahaa kooxda xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqda dalka yemen sida uu ka marakacaya telefishinka c n n ee ameerikaanka ah hal bil gudaheed ayaa laga soo riday maraykanka ilaa shan diyaaradood oo nooca m q sagaal raabar ah oo qiimaheeda lagu qiyaaso soddon milyan oo dollarka maraykanka ah marka la isku wada daro wadarta guud qiimaha lacageed ee uu maraykanka ku waayey diyaaradaha kob iyo labaatanka ah ee laga soo riday inta uu dagaalka ka waday dalka yemen waa ku dhowaad lacag gaaraysa toddoba boqol oo milyan oo dollarka maraykanka ah waa hal bilyan oo saddex boqol oo milyan dhiman kadib markii uu maraykanka xamili waayey dagaalka kala dhexeeya xuutiyiinta horaantii bishii kow iyo tobnaad ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda ayuu heshiis xabad joojineed la saxiixday kooxda heshiiska ayaana ahaa mid uusan ku jirin maamulka yahuudda oo uu maraykanka u galay naftiisa oo keliya tani ayayna khubarada ku tilmaameen in ay ka dhigan tahay jab gaaray maraykanka maadaama uu ka baxay dagaal uu u soo galay yahuudda darteed isaga oo aanan u hadlin kayaanka gumaystaha ah لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag galbeedka afrika suudaan iyo khaza waxaa iyana ay masrax u ahaayeen dhacdooyin waaweyn oo saameyn ku lahaa dunida islaamka warbixintan ayuu walaalkeen maxamed sheekh cali kusoo gudbinayaa axdaaftii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay deegaanadaas warbixintan waxaan kusoo gudbin doonaa dhacdooyin waaweyn oo dhacay sanadkan sii galbanaya ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waxaan ku hormaraynaa fagnar fagnar waxaa lagu tilmaamaa inay tahay shirkad militari oo gaar loo leeyahay laakiin hadalkeena guntiisa waa inay tahay shirkad si gaar ah loo leeyahay oo hoos tagta wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka aasaasaha fagnar ayaa lagu magacaabi jiray limitrin otkin kaas oo ah sarkaal hore oo ka tirsanaa ciidamada ruushka magaca fagnarna waxa uu ahaa mid u gaar ah siday soo warinayaan dadka taariikhdiisa yaqaanay ciidamada fagnar ayaa duulaan ballaaran kusoo galay galbeedka afrika gaar ahaan waddanka muslimka ah ee maali dhammaadkii sanadkii labada kun koob iyo labaatankii markii ay dalkan soo galeen waxay ku marmarsiyoonayeen inay la dagaalamayaan waxa ay ugu yeeraan argixisada waxaa intaan ka marnayn oo daaha gadaashiisana ka socday in khayraadka allah ku manaystay dalkan uu xaalufiyo ruushka iyadoo loo soo marayo fagnar murtasaqada fagnar markaan ka waranno dhibaatooyinka ay dalka maali ka geysteen sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada ayaa kuwaad u fara badan wargeeska afka dheere lagu magacaabo washington bosti ee kasoo baxa dalka maraykanka ayaa daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay calooshadu shaqaystayaasha fagnar oo argagax iyo cabsi ku faafiyey maali wargeeska washington bosti ayaa sheegay in calooshadu shaqaystayaasha ruushka ee fagnar ay gowraceen dad rayda ayna gubeen dhulkana ku dareen tuulooyin ku yaala waqooyiga maali taasoo sii hurisay ama sabab u ahaayeen barakac boqolaal ruux oo u badnaa dumar iyo carruur kuwaasoo naftooda ula baxsaday waddamada dariskala ah maali sida niger algeria burkina faso every cost iyo kuwo kale ciidamada fagnar gobodfalada wartaabadka leh ee sanadkan sii dhammaanaya ay ku kaceen waxaa ka mid ah in hal meel si wuxuushnimo ah ugu laayeen ku dhowaad toban ruux oo shacab ah kuwaas oo saarnaa gaari kuna sii jeeday mid ka mid a dalalka dhaca galbeedka afrika ka gadaal markii rasaas culus ku fureen gaarigan si naxariis daro ah wakaaladda wararka royters ayaa sheegtay in sagaal qof oo rayid ah oo ay ku jireen haween iyo carruur lagu dilay weerarkan wixii ay dil dhaac kufsiga dumarka dhowrsoon ee cafiifaadka iyo boobka hantida dadka rayidka ku kacaanba aruur sabti ah horaantii sanadkan sii dhammaanaya koobiyo labaatankii muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada ciidamo mujaahidiin oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarin ah oo ay ka qaybgalayeen ciidamada kala duwan ee mujaahidiinta ayaa fooda daray boqolaal askari oo isugu jira askarta fagnar iyo ciidamada maali labada ciidan ayaa aroortaa isku helay goob saxre lama degaan oo aysan dhirta ka bixin dagaal la isku dirtay la iskuna adeegsay birta waxgumaadan noocyadada kala duwan ka gadaal waxaa fagaaraha lagaba wareeyay saraakiil ku sumadnaa ama ku caanbaxay daadinta dhiigga dadka shacabka ah gacmahoodana ka da'ay dhiiggii ay galeen hadalhaynta weerarkaas ayaa gilgishay guud ahaan caalamka waxaa si diiran oo kalgaceel ku dheehan tahay u bogaadayay muslimiinta dunidan guudkeeda saaran markii uu weerarkaas dhacay bayaan rasmi ah oo ka soo baxay mu'asasada warbaahineed ee zallaaqa oo ku hadashaafka jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu sheegay in aroorta sabtida ah meydaanka saxaraha lamadegaanka la bilqaymay dadka konton askari oo ka tirsan calooshoodu shaqaystayaasha fagnar waxaa sidoo kale waa berigaas la garab dhigay meydadka tobannaan ka mid ah ciidamada maali muuqaal duubayaasha zallaaqa ayaa soo bandhigay mujaahidiinta oo wixii gacmahooda ku kasbadeen askarta maali oo fagnar ku abaalmarinaya
بقتل فاغنر والجيش المالي الحمد لله يا فتاي وانفضي يا أسود الرئيس واضربوا على مثال في قتال الكفر أيام
askar maxaabiista oo ku jahwareeray tacashiiradda talena gacamahooda ka baxday hindhahana taagaya ayaa ku dhacay gacanta mujaahidiinta kuwaasoo ay ka mid ahaayeen saraakiil caan ah oo ka mid ah ciidamada fagnar qaarkoodna ka soo dagaalamay dalal dhowr ah oo dhaca caalamka gaar ahaan waddanka yukrain ciidanka nusratul islaam ayaa subaxaas fagaaraha kula godoomay guul iyo gacmo buuxda iyagoo sita maxaabiis dagaal gaadiid ciidan saanad kala duwan oo aad u far badan tan iyo weerarkaasi ciidamada fagner ayaa soo wajahday baqdin xoogan oo joogto ah taasoo ay ka qaadeen howlgallada mujaahidiinta maadaama khasaarooyin adag iyo dhabarjab isixiga uu soo gaaray wixii in muddo ah ay joogaan waddanka maali dhowaana ay isaga huleeleen iyagoo insixaaba ciidamada fagner ee uruush ka tababaro kuwaasoo aysan xaqiijin wax ka mid ah ahdaafta ay u soo duuleen أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين جماعة نصرة الإسلام المسلمين ayaa soo saartay bayaan rasmi ah oo ay kaga hadashay go'aanka kooxda calooshoodu shaqaystayaasha fagnar ay kaga baxeen dalka maali war-saxaafadeedka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa lagu yidhi ka bixitaanka murtasaqada fagner ee dalka maali waxay caddeyn u tahay guuldaro kale oo ku soo korortay maamulka bamako iyo burburka isdabajoogga ah ee ku imaanaya quwadaha ku sugan gobolka saaxilka war-saxaafadeedka jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa sidoo kale ganafka ku dhuftay sheegashada murtasaqada fagner ee ah inay ka adkaadeen mujaahidiinta ka dagaalama dalka maali si loo beeniyo hadalka murtasaqada fagner mujaahidiinta ayaa soo bandhigay dagaallo si daran loogu jabiyey maleeshiyaadkaas kuwaasoo ka kala dhacay magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan waddanka maali bani agaara ganfanto zekhari dajabili gosi tantagaagite tagnakaad iyo amsarkandan bayaanka oo sii socda ayaa lagu yidhi guulahan cadad ayaa burburiyey dhammaan sheegashooyinka fagner ee ah inay jebiyeen awoodda mujaahidiinta qaybaha dambe ee bayaanka ayaa loogu baaqay dadka muslimiinta ah ee ku nool waddamada galbeedka afrika inay iska kaashadaan si loo dhiso dowlad islaami ah oo ku xukunta dadka muslimiinta diinta allah iyo sunnada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa sanadkan sii dhammaanaya qaaday weeraro kala duwan oo khasaare badan lagu gaarsiiyey dowladaha maali burkina faso naiger iyo baniin waxaana isdultaag kooban ku sameyn doonaa tiro ka mid ah howlgalladaas annagoo soo qaadanayna kuwii u khasaaraha badnaa ee sanadkan sii dhammaanaya kun afar boqol lix iyo afartanka fuliyeen mujaahidiinta dagaalyahanoo ka tirsan ciidamada mujaahidiinta ee jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarina ku qaaday saldhig ciidan oo ay ku sugnaayeen boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso weerarkan ayaa waxaa lagu dilay boqol iyo lixdan askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso halka howlgalkan ay ciidamada mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam almuslimiin kula wareegeen gaadiid dagaal qoryaha madaafiicda saddex qori oo dhishiika ah waxaana sidoo kale dagaalkan ku qabsadeen labaatan qori oo isugu jira r b g b kem e k forty shan iyo toban mooto oo dhugdhugleeyaha iyo laba diyaaradood oo duroonis ah kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada ee dhammaadka waddanka maali ayaa martigeliyey macrakadii ugu weyneed weerar xasmin oo si heersalah loo soo agaasimay oo lagu qaaday deegaanka buulkaasi ee dhaca gobolka moobti rasaasta ciidamada mujaahidiinta nusratul islaam ayaa galaafatay boqol askari waxayna mujaahidiinta gacanta ku dhigeen labiiy labaatan maxbuus oo ka mid ah askarta maali mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay saanad ciidan oo kala duwan waxaana ka mid ah saddex gaari oo nooca dagaalka ah laba hoobiye ah shan qori oo dhishiika ah laba qori oo r b g ah iyo boqol afar iyo toddobaatan qori oo e k forty seven ah mujaahidiinta ayaa dagaalkan ku basbeeliyey saddex iyo soddon gaari oo kuwa dagaalka oo ay fagaaraha uga carareen ciidamada maali dagaallo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada burkina faso ayaa ka dhacay gobollada kolbileeqo iyo banfawar waxaana lagu dilay ku dhowaad konton askari oo ka tirsan ciidamada burkina faso الخيارات المفتوحة بالنسبة لها أما الاستسلام أو الهلاك
aynu aadno dhankaas iyo dalka suudaan ciidamada suudaan ayaa dhowaan dagaal xoogan kula wareegay caasimada dalkaas ee khartuum dagaalo culus oo maalmo xiriir ah qaatay ayaa ka dhacay dhowaan magaalada khartuum ee caasimada waddanka suudaan oo ay haysteen ciidamada isku magacaabay gurmadka deg dega ah ee r s f dagaal xoogan kadib ciidamada r s f ayaa laga saaray magaalada iyadoona dib ugu soo laabatay gacan ku-heynta magaalada khartuum ciidamada dowladda afhayeen u hadlay ciidamada suudaan ayaa sheegay in ay la wareegeen goobo dhaca bartamaha caasimadda sida suuqa alcarabi iyo dhismayaasha qasriga jamhuuriga كما أنت هنا مزروع أنا ولي في هذه الأرض آلاف البذور ومهما حاول الطغاة قلعنا ستنبت البذور أنا هنا في أرضي الحبيبة الكثيرة العطاء sanadkan sii dhammaanaya yahuudda ayaa dishay hogaamiyihii ugu sarreeyay ee kooxda muqaawamada falastiin maamulka yahuudda ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol lix iyo afartanka waxay dileen hogaamiyihii ugu sarreeyey ee kooxda muqaawamada falastiin oo lagu magacaabi jiray moxamed adayf abu khalid waxaana lala dilay hogaamiyaal sare oo ka tirsan kooxda muqaawamada falastiin waxayna ku baxeen dhammaantooda duqeyn uu fuliyey maamulka yahuudda oo ka dhacday deegaanada oo xooga u haysta muslimiinta reer falastiin dilka moxamed adayf iyo hogaamiyaasha kale ayaa waxaa ku dhawaaqay afhayeenka kooxda muqaawamada falastiin ee abuu cubayda القائد محمد الضيف أبو خالد قائد كتائب القسام والقائد الكبير الشهيد مروان عيسى أبو البراء نائب قائد أركان كتائب القسام waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaashii lahaa fikirka howlgalka duufaanta al aqsa yahuuddana boqolaal qof dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen maxaabiis dagaal oo boqolaal ahna muqaawamada ay soo qabteen لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag dagaalka yahuudda iyo maraykanka oo dhinaca ah iyo dowladda shiicada ah ee iiraan dhex maray ayaa ka mid ahaa dhacdooyinkii ay warbaahintu aadku u tabinaysay maalmihii lasoo dhaafay haddaba sidee ayuu ku soo bilowday siraacan maxaase khasaaraha oo ka dhashay waxaan soo dhoweynayaa walaalkeena farxaan cali oo inala socodsiinaya falanqeen ku aadan qodobkan waad mahadsan tahay walaalka yaasir cabdalla mid ka mid ah dhacdooyinka waaweyn ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waa dagaalka yahuudda iyo iiraan toddoba-iyo tobanka bishan dilxija ee sanadkan ina sii sagootinaya ee kun afar boqol lix iyo afartanka taariikhda kalena ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bishan lixaad ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxaa mandiqada loo bixiyey bariga dhexe hal mar lagu waabariistay duqaymo xiriir ah oo uu maamulka yahuudda ku qaaday dowladda shiicada ee iiraan kuwaas oo kedis iyo lama filaan ku noqday xukuumadda tehraan sida ay xilligaasi soo tabiyeen warbaahinada iiraan mawjado afar ah oo duqaymo cirka ah ayay yahuudda ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala caasimadda iiraan ee tehraan kuwaas oo galaaftay nolosha hogaamiyaal iyo taliyayaal sarsare oo ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan kuwaas oo laga xusi karo taliyihii ugu sarreeyey ciidamada ilaalada kacaanka ee iiraan xuseen salaami iyo taliyaha guud ee ciidamada iiraan maxamed baaqiri iyo sidoo kale saynisyahano ku takhasusay cilmiga hubka nukliyerka oo muhiim u ahaa dowladda shiicada ee iiraan dhankeeda dowladda shiicada ee iiraan ayaa si aan looga baranin saacado kadib weeraro jawaab celin ah ku qaaday dhulka ay yuhuudda gumaysato ee falastiin iyadoo mawjado lix weerar ah ku beegsatay deegaano badan oo ka tirsan dhulka ay yuhuudda gumaysato oo ay ugu horreyso magaalada talaabiib ee uu xarunta ka dhigtay kayaanka yahuudda silsiladahan weerarada ah oo ay iiraan ugu magacdartay yabooha runta ah ee saddexaad ayaa intooda badan ka gudbay dhammaan nidaam difaaceedka yahuudda iyo maraykanka waxayna sababeen dhimasho dhaawac iyo burbur aan horey loo arkin oo soo gaaray dhowr magaalo oo ay yuhuudda xoog ku haysato intaasi kadib waxaa qarxay dagaal dhanka hawada ah oo u dhexeeya yahuudda iyo dowladda shiicada ee iiraan ayna labada dhinac isku weydaarsanayaan duqaymo xooggan oo ay u adeegsanayaan diyaarado iyo gantaallo dheereeya kuwaas oo bartilmaameedsanaya goobaha ciidanka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee labada maamul marka intaasi lagu daro xarumaha dadweynaha dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo soo kala gaaray yahuudda iyo dowladda shiicada ee iiraan dhinaca iiraan dhimashada ayaa gaartay lix boqol soddon iyo lix qof halka dhaawacuna uu sii marayo kun saddex boqol labaatan iyo sagaal qof kuwaas oo ay iiraan ku tilmaamtay inay boqolkiiba sagaashan yihiin dad rayd ah dhanka yahuudda oo aad u qarinaysa khasaaraha rasmiga ah waxay qiratay in dagaalkani looga dilay afar iyo labaatan qof halka dhaawaca uu sii cagacagaynayo siddeed boqol soddon iyo siddeed kale marka laga soo tago khasaaraha nafeed ee kala gaaray labada dhinac waxaa jira burbur lixaad leh oo gaaray deegaanada uu ka arrimiyo kayaanka yahuudda haba ugu darnaatee magaalada talaabiib taas oo meelaha qaar u ekaatay marinka khaza ee ay yuhuuddu burburisay ku dhowaad laba sano sarkaal yahuudi ah oo ka warbixinayay burburkaas ayaa wargeyska yahuudda ee yadiicood axranood u sheegay in qaar ka mid ah goobaha ay ku dhaceen gantaalada iiraan ay u ekaayeen goobo dagaal isagoo xusay in burburkii ay ku arkeen waddooyinka magaalada talaabiib ee ka dhashay gantaalada iiraan ay u muuqdeen kuwo waali ah sarkaalkan oo ka qayb qaatay dagaalkii khaza ayaa intaa ku daray in markii uu tagay mandaqada ramaad gaan ee ka tirsan magaalada talaabiib oo la kulantay duqaymaha iiraan uu isu maleeyey inuu ku sugan yahay magaalada khan yunis ama beytxanuun ee marinka khaza dowladaha la isku yidhaahdo g seben oo uu ka mid yahay maraykanka ayaa garab istaag buuxa u muujiyey yahuudda kadib markii uu dagaalku ku adkaaday maamulka sahayanada iyaga oo ka codsaday maraykanka inuu ka taageero duqaynta xarumaha gaarka ah ee iiraan ee ku yaala dhulka hoostiisa washington ayaana inta badan maraakiibteeda dagaalka oo xambaarsan daraasiin diyaarado dagaal ah soo dhoobtay saldhigga diego garisia ee ku yaala badweynta hindiya maalinnimadii axadda oo ku beegneed lix iyo labaatanka bishan dulxija ayuu maraykanku fuliyey duqayntiisii ugu horreysay oo uu si buuxda ugu dhawaaqay ka mid noqoshada dagaalka isaga oo beegsaday ugu yaraan saddex xarumood oo lagu bacrimiyo yuraniyamta kuwaas oo kale ah xarunta natanza isfahaan iyo xarunta sida gaarka ah loo ilaaliyo ee fardow dhammaan goobahan la beegsaday ayaana soo saarin wax shucaaca nukleer ah iyada oo hay-adda tamarta atomikada ee iiraan ay sheegtay in dhammaan yuraniyamtii lagu bacriminayay goobahaas loo wareejiyey xarumo aamin ah ka hor duqaynta maraykanka kadib weerarkan tehraan ayaa ku hanjabtay inay beegsan doonto dhammaan xarumaha maraykanka ee ku yaala gobolka gelinkii dambe ee isniinta dowladda shiicada ah ee iiraan ayaa qaaday tallaabadii ugu horreysay oo militari taasoo ay kaga jawaabayso duqaymaha maraykanka uu ku garaacay xarumaha nukliyeerka ee iiraan waxayna iiraan si gaar ah u beegsatay saldhigga al cudeyd oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay dalalka caalamka islaamka gaar ahaan kuwa carabta maraykanku wuxuu sheegay inuu horey uga gaashaantay arrintan uuna ka warhayay qorshaha tehraan ay ku beegsanayso saldhigyada ciidamada maraykanka ee gobolka hadda maraykanku wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo dhex maraya iiraan iyo yahuudda waxaana muuqata in sidaasi lagu soo afjaray dagaalkan dagaalkan oo socday ku dhowaad laba isbuuc oo keliya ayaa la dareemayaa inuu geystay xaddi saameyn oo aad u ballaaran taas oo ka muuqata majaalka siyaasadda iyo midka maaliyadeed ee yahuudda iyada oo ay sii dheer tahay niyadjabka hareeyey sahayanada kuwaas oo isku dayaya inay isaga baxaan dhulka falastiiniyiinta ee horey xoogga loogu deegaameeyey saameyntan ayaa isugu jirta mid maaliyadeed oo soo gaartay dadka yahuudda ah iyo mid ku habsaday nidaamka dhaqaale ee maamulka sahayanada tirkoob ay sameeyeen warbaahinno caalami ah ayaa lagu xaqiijiyey xaddiga khasaare ee gaaray maamulka sahayanada dabayaaqadii isbuucii koowaad ee dagaalka waxaana lagu qiyaasay ilaa labaatan iyo siddeed bilyan oo doolarka maraykanka ah kaas oo isugu jira burburka xarumaha maamulka iyo saldhigyada militari oo ay ka mid yihiin taliska guud ee ciidamada yahuudda iyo xarumo sirdoon oo sir ahaa khasaare ka dhashay hantida gaarka loo leeyahay ee dadka yahuudda ah ayaa iyadana lagu qiyaasay ilaa lix boqol oo milyan oo doolarka maraykanka ah taas oo isugu jirta burburka xarumo ganacsi iyo guryo la yahay sida ay sheegeen hay-adaha gurmadka degdega ah ee maamulka yahuudda kuwaas oo shaaca ka qaaday in ku dhowaad toban kun oo yahuudda ah ay ku sugan yihiin xaalad guri la-aan ah iyada oo uu hoygoodii ku burburay duqaymaha culus ee iiraaniyiinta inkastoo dagaal uu dhex maray yahuudda iyo maraykanka oo isku saf ah iyo xukuumadda shiicada ah ee iiraan haddana waxaa xusid mudan walaalka inay jiraan waxyaabo midaynaya dhinacyadan oo ay ugu horrayso dagaalka ka dhanka ah muslimiinta waxaan ognahay in dowladda shiicada ah ee iiraan ay si toos ah iyo si dadbanba qayb uga ahayd duulaankii maraykanka saliibka ku tilmaamay ee uu sannadkii labada kun iyo kowda ku qaaday dalka muslimka ah ee afghanistaan kaasoo uu maraykanku ku xasuuqay dad badan oo muslimiin ah waxay sidoo kale dowladdan qayb ka ahayd duulaankii dhanka duqay ahaa ee uu maraykanku ka geystay dalka ciraaq wixii ka dambeeyey labada kun shan iyo tobankii iyadoo maleeshiyaadkeedu ay ku jireen safka maraykanka muslimiinta ahlu sunnahana gumaadayay waxaa sidoo kale xusid mudan sida ay dowladda iiraan qayb uga ahayd gumaadka loo geystay malaayiin ruux oo muslimiinta suuriya ka mid ah xilligii ay dagaalka kula jireen nidaamkii nusayriyada ee uu hogaaminayay bashaar al asad ضربت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد أسى waa hagaag riditaankii nidaamkii nusayriyada ee dalka suuriya ka talinayay in ka badan nus qarni ayaa ka mid ah dhacdooyinka uga hadalhaynta iyo farxadda badan ee la diiwaangeliyey sanadkan aan sagootinayno ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada haddaba sidee ayuu u dhacay howlgalkii raducul cudwaan ee dhaliyey in suuriya ay ka xurowdo sanawaad dhibaato iyo rafaad ah warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeena maxamed amiin
waxay ahayd subaxnimo arbaco ah taariikhdii hijrigana ku beegneed shan iyo labaatanka jamaadul uula kun afar boqol afartan iyo lixdii hijriyada waafaqsan toddoba iyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad labada kun iyo afar iyo labaatanka ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsanaa kacdoommadayaasha suuriya ayaa bilaabay howlgal ballaaran oo loogu magacdaray radcul cudwaan kaasi oo bilowgiisa lagu sheegay in hadafkiisa uu yahay in lagaga hortago duqaymaha gardarrada ah ee nidaamka nuseeriyada ay ka geysan jireen waqooyiga dalka hase ahaatee markii dambe isku beddelay weerar ballaaran oo ku guulaystay in lagu rido nidaamka qoyskii al asad dagaalada ayaa ka bilowday deegaanada dhacabaadiyaha galbeed ee gobolka xalab waxaana kacdoomadayaasha xilligaasi ay ku guulaysteen inay jeexaan difaacyada nuseeriyada iyo iiraan sidaasina kula wareegaan deegaano istaraatiiji ah oo aanay reer suuriya si dhow u filan jirin in looga saaro huwanta qabsatay saddex maalmood gudahood waxay kacdoomadayaashu awood u yeesheen in ay la wareegaan deegaano ballaaran oo dhaca idlib iyo xalab iyagoo sidoo kale awood u yeeshay in ay jaraan waddada caalamiga ah ee m f ee isku xirta gobollo badan oo ka tirsan dalka suuriya xalab kadib waxay dagaalamayaasha kacdoonka dalka suuriya u gudbeen gobolka muhiimka ah ee xamaah kaasi oo daris la ah idlib astaana u ah kacdoonkii sideetimeeyadii looga horyimid xaafid al asad ee dhaliyey gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee loo geystay muslimiinta suuriya la wareegitaanka xamaah oo ku beegnaa siddeed maalmood kadib bilowga howlgalka radcul cudwaan ayaana ka dhignaa guul taariikhi ah durbadiiba kacdoomadayaasha oo aada u caaboona farxadda guushana ay daadihinaysay ayaa u gudbay gobolka ximis oo daris la ah gobolka xamaah waxaana gelitaankooda ximis ay ka dhigneed in dimashqo la wareegitaankeedu tahay keliya maalmo kooban sidii la filayay ayayna wax walba noqdeen kacdoomadayaasha ayaa la wareegitaanka ximis kadib qabsaday gobolka darca ee dhaca koonfurta dalka suuriya sidaasina waxay dimashqo ku noqotay mid go'doon ah kolonyooyinka kacdoomadayaasha ayaana jihooyin kala duwan kasoo istaagay magaalada dimashq maalin axad ah taariikhduna ku beegan tahay toddobada jamaadul aakhir kun afar boqol afartan iyo lixdii hijiriyada ayay kacdoomadayaasha suuriya gudaha u galeen magaalada dimashq iyagoona la wareegay xaruntii madaxtooyada ee wakhtiga dheer laga soo maleegayay gumaadka ka dhanka ah muslimiinta shaam waxay ahayd maalin ka mid ah maalmihii ugu farxadda badnaa ee soo mara muslimiinta shaam kuwaasi oo ku guulaystay inay iska dulqaadaan nidaam nuseeri ah oo macaansanayay daadinta dhiigga muslimiinta muddo ka badan nusqarni waxaana aada loo xusuustaa muuqaalada qalbiga u roona ee ka imanayay xabsiyada suuriya iyadoo ooda laga rogay haween caruur iyo waayelo nolol iyo geeri eheladooda aanay midna ku ogeyn sidaasi ayaana lagu soo afjaray nidaamka mujrimka ah ee dhiigyacabka ah oo kontonka sano ka badan gowraca iyo gumaadka ku hayay muslimiinta shaam dhacdadan ayaana noqotay mid ka mid ah dhacdooyinka aan marnabo la hilmaami karin ee lagu xusuusan doono sanadkan sii tegaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada
ففي الوقت الذي نرقب فيه أحداث معركة المسلمين ضد الصهاينة في فلسطين ولا تزال شمس النصر رغم التضحيات الجسيمة ساطعة في سماء غزة والضفة وبيت المقدس إذ بشمس أخرى تشرق علينا في سماء سوريا تبشر بانتصار آخر يشفي الله به صدور المسلمين فها نحن اليوم نفرح بنصر الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير فأفتتح خطابي هذا بالتهنئة والمباركة لجميع المسلمين عامة ولأهلنا في شام الرباط خاص بهذا النصر والفتح المبين الذي امتن الله به على عباده المسلمين المستضعفين في سوريا وذلك بعد سنوات من القهر والظلم والإجرام والوحشية قتل وعذب ونكل فيها بمئات الآلاف من المسلمين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
الله أكبر بدت وعدنا عاشقين فيا ترى من كان أكثر يا دمشق تصبرا جئناك شوقا حاملي أرواحنا يا كفنا فلتغفري ما قد جرى الدهر يومان قد صيغت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم نبأ هز الفؤاد guud ahaan inta ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ee aan ugu magac darnay sanad iyo sooyaal kuna soo gudbinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaas kadibna waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgelayo dhegaystayaasheenna waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وقد نادت مكبلة أين الجياد أما في القوم فرسان تصيح واها وقد نادت مكبلة أين الجياد أما في القوم فرسان قلنا الجياد